marka runtii waxyaabaha isweydiinta le waxay ayadoo naloo sheegaayo dekeda keligeeda inay dhowr malyan ka soo lacagtaas meeshay aad runtii waa su-aalay tahay inaan isweydi sababtuna inaan cod ku dhibayna ma aha laakiin mas-uuliyadda caamka ayaa keenaysa in laga hadlo waxyaabaha kasoo kale dekeda eraboorka canshuuraha dakhliga oo dhan meeluu ka yimaadaba waa wax ummaddu ay wada leedahay waxa loo bixinaayaan in ummadda loogu adeego waay marka lacagaha intaas la eg inay soo galaan oo ciidamadu ay mushaar la-aan ahaadaan runtii waxay muujinaysaa fasaadka iyo corruptionka meesha og doorashadaanu xilligu loogu talagalo waa dhaaf maalin walba muddaa la qabtaa maalin walba mudacdaa la qabtaa ilaa hadda lama huba waqtiga ay dhacayso ma isweydiisin waxaan o dhan maxay u dhacaya waxaan u malaynaa kursiga waa la jeclaa karaa laakiin waxaa la rabaa kursiga waxaa lagu joogi karaa sharci kaliya madaxna waxaa laga rabaa wixii ballan qaada inay ku dadaasho inay fulin haddii deked ay kasoo gelaysa lix malyan ama toddoba malyan ama toban malyan oo doorashada aad jidido maalin walba qasnada dowladda aad lacag kasoo qaadido kambeenka a ku gashay dadka kale oo kambeenka kula jirana dakhligooda uu kooban yahay ama aysan haysanin ujeeddada wax loo jiidaaya marka waa caddaa karta in hanti la boobo ummadda la gaajaysiiyo murashaxiintu ay daalaan dadku ay daalaan markaas laga faa'ido laakiin waxaan leenaha ma daalayno diyaaraan nahay dicaayadkaas ta ha la sameeyo lacag la-aan in la ahaado ceeb ma aha laakiin ceeb waxaa in tuug la noqdo adoo madax ma lacagaa la waayey mase wax kalaa jir lacag lama weyn lacagta ugu badanaa soo gasho dowladda dowladii hore o dhan waa ka laakiin lacagtu markay jeeb gaara gasho isma sheegayso waa garata sooma lakiin waagii hore wax unaa socaa jir madaxweynaha walaalkay xasan waxyaabaha aad dhegteeda usoo jiita waxaa ka mid ahay waxaan ballan qaadaynaa saddexda waqti in miiska wax loo saaro qofka soomaaliga oo wax u cunay ma dhacdo arrintaas bal cagsiyaa dhac marka aad fiiriso lixda qodob oo uu sheegay madaxweynaha kulligooda oo mid kastaba cagsi u aad waxaan xasuusanaa amniga waa prioritiga koobaad waa labaad waa saddexaad intaas waa huba inuu sii dhaafiyin kalama hubo amniga laga shaqeeyo maanta aan ku naalooleyna xaguu joogaa magaalada dhan waa kala xihantaha meel aan aadigta ma leh waa garata soo maha dalkan maanta wuxuu u baahan yahay cid badbaadisa ka shaqaysa nabadiisa horumarintiisa ka shaqaysa ayuu u baahan yahay waxyaabaha aan isweydiiye marka waxaa ka mid ah ereygan lagu soo celiyo oo qabyo ninkeedaa dhamaystira ma isweydiina harta qabyo ninkeedaa dhamaystira goormaa la yidhaha cid sheegi karta mid ku jirtaa qabyo ninkeedaa dhamaystira waxaa la yidhaha qof hawl loo diray shaqadii loo soo qabo waayey lagu khasbaayo inuu inuu inuu qabto shaqadii waxaa la yidhaha qabyo ninkeedaa dhamaystira raalli ahow shaqadaa iska soo dhamaystira tan shaqo khasaba ma ah waa shaqo adiga aad dooranayso waa shaqo lagu dooranaayo waa shaqo qaran marka munaasabad lama laha xiriir lama laha mahmaahiyadaanu meesha ay soo gasho mudane madaxweyne haddiiba aad qabiyaysay shaqadii lagu doorto oo ilaa hadda aadan noo sheegin sababta ay u dhacdo arrintaas waxaan u malaynaa xaq u malayd mar kale inaa isusoo annaga waxaan ka hadalnay in faragelinta laga dhaafo shalay waa ka hadalnay maantana waan ka hadlaynaa laakiin annaga dowlad gaaro farta aan ku fiiqayno ma jirto qof kastaba waxuu samaynaya saa isu taas waa qaybta hore qaybta labaad waxaay uganda waa deganahay ilmahaygaa jooga inaan deganahay macnaheedu maaha inay taageerayaan kenya waa soo maraa waa jidkaygii inay taageeraan macnaheeda ma ah aniga rajada aan ka qabo inaan madaxweyne noqdo horta waa boqol kiiba boqol waa kuu sheegaa madaxweynaha soo socda waa aniga haddaba ku talagal lacagta xasan sheekh waa bixiyey laakiin codka asagu ma laha